asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaalainta weliba waa idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo ah ka dhowaada warkahminma idaacadda warsan oo imadan qodobadiisin ka dheegaysa unanasiin kahadnya weliba ku mid ah gudoomiyaha degmada hudur ee gobolka bakool iyo weliba uska hadlay dagaal waqti dhow ka dhici degmadaasi wasiir bayle oo sula kulimi madaxa ka tirsan hay-adda i m f guddiga diyaarinta sharciga doorashooyinka oo sula kulimi wasiiradda amniga iyo gaashaandhigga garoonka diyaaradaha dhuusmaraaba uuse ka dhow in hiramo axmed midoobe uuse dalcasi taliyaha amniga garoonka kismaayo qaybtiin ku horeytii wafdigii seeday kismaayo uuse hanagdi muqdishona kanagdi puntland oo iyo dacwadha ka gudbidiya markabba dad shisheeye dhahaayeen shaqaalowii dhismo golo deegaanka oo iyo isku kabaxeen buuliburdeed wafdi ka socda dowladda jabuuti uuse hamar hadeeri qodobadaas iyo qodobo kale oo fara badan wararka caalamkana ka jiraan iyo warkahamiinimaka dheegasan dhugunsidayaal diyaar garowsigiyo fidsana waa hamiinimo arbaaco oo khamiisyaha galahay taariikhda weliba iyo keedintaad miidhigta bili tobnaad lamada kun iyo toban iyo sagaalka hanas weliba hana warkiyo koban diyaar garowsigiyo fidsan
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
gudoomiyaha degmada hudur ee gobolka bakool iyo weliba use beeniya iyo degaal iyo sheegeena warbaahino qaar intay iska dhii degmadaasay welibana gudoomiyaha sheegay intii guud ahaan jirna dagaalkaasay dagaal wakhti dhawaayta ka dhihi degmada hudur ee gobolka bakoor iyo weliba dhakabaahiye iyo qaybo kumid ee warbaahinta weliba nala sheegay intii dagaalkaasi uusan dhexay ciidamada dowladda soomaaliya iyo hana al-shabaab dagaalkaas ka dhihi degmada iyo weliba beeniyey gudoomiyaha degmada hudur ee gobolka bakool maxamed macalin welibanu sheegay intii gebi ahaanba dagaalan jirna al-shabaab amiirka tirsanna iyo gobadeen ciidamada kureen iyo dileen degmada hudur ee harunta gobolka bakool iyo weliba ku sugan meelo badan iyo andhowta al-shabaab welibana mararka gaar ah qaadayaan weeraro maamulka degmadana weliba usubeeniye weeraradaasi inta badan al-shabaab meelogaas ka qaadayaan haddaba weliba raadii doonay xaqiiqada arrintaasi la xiriirta wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle oo usu ku sugan magaalada washington ee dalka maraykanka iyo meelasay kulakulumi xubno ka tirsan sanduuqa lacagta adduunka kulanka ayaa lamadii dhina weliba ayoon kuwada hadaleen arrimo la xiriira soomaaliya iyo qorsho deeqafyowka ee dadaalsha wadana dowladda soomaaliya silamida wasiir bayle weliba uuse hadalshay intaasay ka daraya in dowladda soomaaliya iyo hadafsha iyo ina kamiri dhaliyada deeqafinta iyo maalgeliyowka soomaaliya guddiga ku-meel deerka ee diyaariyowka sharciga doorashooyinka qaranka ee golo sheebka iyo weliba usigeega kulanku weladana xarunta gadoonka iyo guddiyada ee villa hargeysa wasiirka amnigiyo gaashaandhigga maxamed abikar islow ducaale iyo xasan cali maxamed amar dambe ajantaha kulunka guddiga luweeldhadii wasaaradda iyo ahaaye doork iyo ku qaban waana kaga koran sugidda doorashada kodhonka eh dalka sanad ka wasiirka amnigiiyo gaashaandhigga maxamed abukar islow ducaale iyo xasan cali maxamed amar dambe iyo guddiganka werbi qaabka iyo unsugu koran ammaanka goobaha iyo doorashada dalka kadhiyi doonaan ka gadoomiyaha guddiga kumeeldeerka ee diyaaryoowka sharaga doorashooyinka qaranka ee golo shaabka eedhibaan cabdulaahi abukar xaaji injineer carabe iyo kamahadnagii wasaaradda amniga iyo gaashaandhigga sida faylan iyo unka sharxayan guddiga sidii oonka diyaaryayan sidii oonka diyaar garoobahayan sugidda amniga goobo iyo kadhii doonta doorashada dalka ee sanada ka guddiga iyo weliba yoodana kulmiyo laqaadayan lan alaalanki iskhusay sharaga doorashooyinka qaranka tan iyo markii la magacaawi kulunkiyo guddiga lawadhadana wasiirada wasaaradda amniga iyo gaashaandhigga iyo anka dambeyntii ah ku gebagaboobiya jawi faylan garoonka diyaaradaha magaalada dhuusmareeb ugaasa nuura iyo xiligan weliba uusan dhowya intii uusi hirma kadib markisaado ilaa dhaafi iyo roobab kugu badeen magaaladaasi iyo tuulooyinka hooseedayan dadku sugan magaalada dhuusmareeb iyo weliba ay sheegaan intii garoonkuusa ka obsogobaan inuusi hirma kureed markii roobkuusa ka bilowda islamarkaasnuusa macquulati inay bii fadhiyadan gudo garoonka ma jirta xiligan dayacatir hoogun oo ka socda garoonka diyaarado ee ugaasa nuura ee magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud midhiso oo xiligan ka socdana diyaargarowa dhanka jira doorashada madaxda sare ee maamulka galmudugga sanadkaas markiiusa roobka ka bilowda deegaana badan oo dalka iyo weliba hirmaayana garoomo diyaaradeed iyo kumid ayina garoomada madaxtooy garoomada magaalooyinka dhuusmaraab iyo beledweynaha gobolka hiiraan madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam iyo geeg weliba oo arbaace usa dalcasiye iyo gaashaandhe sadiiq maxamuud dhogor oo isku mid ah saraakiil ciidamada jubbaland munaasabad kooban oo kudhiiday xarunta madaxtooyada jubbaland ee magaalada kismaayo iyo weliba darajada gaashaandhe dhexe la dalcasiyey sadiiqa maxamuud dhogor oo ee taliyaha amniga garoonka diyaaradaha kismaayo madaxweyne axmed midoobe iyo sheegay intii dadaalkiiyo kartidii uusa ka shaqaysadii sababtii inuusa la dalcasi islamarkaasnuusa kaboori inay shaqaduusa sii dar dargeliy taliyaha amniga garoonka kismaayo ee geegga la dalcasiiya intiiyo socdeen howlaha doorashooyinka weliba uusa siwiin adkaay amniga garoonka usona sidoo kale hubiyaay mas-uuliyiinta ka degaasi maadaama garoonka laka magacaabi in iyo seedana magaalada kismaayo sida wafuudo dowladda federaalk soomaaliya magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya weliba uuse reedan ku bilowday geega gaabtiin koreytii wafdigii seedaha iyo magaalada kismaayo oo ku qiib galan xafladda calimasaarka madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madaxweyneyaalkii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh mahmuud oo ay ugu helyaayeen xildhibaana ka tirsan lamada min iyo siyaasiyiin iyo deerana magaalada muqdisho hubno iyo anti iyo ku suganayaan kismaayo kasokow hafladii alamasaarka weliba silmada iyo ku qiib galeen kulamo gaargaara iyo la hadalaayeen arrimo siyaasadeed iyo xaaladda dalka kulamada iyo anti iyo socdaan weliba sheegana gaarshooyin iyo xiligan xaaladda dalka iyo eteto liidata islamarkaasna iyo baahantay in warlaka gobada iyona eedeena waana eedan jeediyan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya magaalada kismaayo weliba weli ka sugan wafuud shal gadisan iyo koena madaxweyneyaalka puntland saciid cabdilaahi dan iyo madaxweyneyaalkii hore galmudug iyo koonfur galbeed aanasan iyo lafilaa intii iyo reetanka naglan meeliyo koyana wasiirka kalluumaysiga puntland faarax awaash baladaaje ousa shir saxaafadeed kuga wadiya magaalada boosaaso eryaha bandhigii tirada maraakiibtaas iyo dalalka lakeleeya weliba uu sheegay wasiirkii ini maraakiibtan iyo iyinahaano aan baxeen kalluumaysiga sharci dooradan iyo qorshada khayraadka ka jira xeebo maamulka puntland ilaa iyo tumiisiyeed markab oo iyo sheegeen in tilgeleeye wadamada iiraan hindiya iyo bakistan iyo ayinhaan kalluumaysdaan islamarkaasna dacwada ka gudbiyeen sidoo kale iyo ciidamada indireen xeebaha puntland wararkuna ka helayna degmada buuli burde gobolka hiiraan iyo weliba ay sheegaan anti dhammaan degmadaasay isku kubixeen shaqaalo howlgalaayeen la dhismo golo deegaanka qaar kumid ee dadka degmada iyo hagiijiyeen tallaabadaasi iyoona sheegeen intii muddo lama maalin iyo dadka deegaanka tababara la hariya dhismo golo deegaanka unqobdeen inkastoo iyo si rasmi ee dhancadayna sababta sheentii intii isku bahana buuli burde iyo walibaa jira ee khilaaf maalmoogii laadhaafi teeganayay dhismo golo deegaanka oo badanaa biyo ka horjeesadaan walgorodkii oo hildhibaana ka tirsan hirshabeelle welibaa kaloo husid mudan intii weli degmada buuliburda iyo ku jirta hiisadii ka dhalatii hilkagaadowka ka sameeyey gadoomiyaha degmadaas iyo doka magaalada hanason iyo geli xilka wareejina iyo ona sharuud kiireena odayaal iyo walgorod ku jeedana buuliburda iyo dhowr mar waliba iyo warbaahinta la hadleen iyo sheegana intii oo ka horjeesadeen dhismo golo deegaankii oona sababeen in amni doro ka jirta deegaankii degmada hirshabeelle islamarkaasna iyo xildhigaan aan ka habboonayn intii laka dhisa golo deegaan wasiirka arrimo guda iyo dowlado hoose ee maamulka hirshabeelle maxamed cali caadleh oo dhanshay warbaahinta la hadlayaa ballanka mari ina golo deegaanka usu suubii doonaa buudhi burdana wakhti dhow ku suubii doonaa wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdi xayir maaree iyo hiraabtan magaalada muqdisho ka dhowaaya igshay dalka jabuutiya wafdiga ha ku degi garoonka gegidda diyaarado ee aadan cadde ee magaalada muqdisho iyo lungudbiya qaybta nasashada garoonka kulakulamena wasiirka maare wasiir maaree wasiirka warfaafinta iyo iskaaladowka ee dalka iyo walaalo unaina jabuutiya aritawana cabdille bahadoona uuse booqasho rasmi ah ku deeriya dalka iyo lamada wasiira kuwada hadla doonana iskaashiga walaaltinimada iyo walwadaqobsiga lamada dal iyo lamada wasaaradooda dhugunsidyaal weli welibana dareertan warkii hamiinma idaacadda warsan weliba qaadatay toddobaad in si cadlan lan fahma sabira qariidhid dagaalka dagaalka ee dalka suuriya kadib markii madaweynaha maraykanka donald j tramus adeegsadii walasoonkuweeriya tallaabo fayla oo xikmad xigmadka areena waana ku yeti in iyo ciidamadaisa shalbahan waqooyiga suuriya shalbahan maraykanka waliba usqaaday tallaabo lagu aragay in ka khiyaanaan xulafo muhiim ah kurdiyiinta suuriya sidoo kale fursad siiyaan ee turkiga dowladda suuriya ruushka iiraan iyadana ka hoda jihaaddoonka ee i s sideed sannadood oo usu socday dagaalka suuriya weliba sababay jihe intii usi jiheeye beddela siyaasadda beriga dhexe tallaabada usaqaaday trump weliba si helaya bidhaaminta dhacdooyinka badana muddo sannadee welibana iska caddaa in mustaqbalka dalka suuriya usa go-aanka deeri awooda shisheeye ah in iyo kulug lahaayeen shacabka suuriya fargelin connecty in sheentii in xaaladaha dalkaasi iyo kasii doorta welibana loolanka dhanka awoodee usanagda koo ka bilowdii dadka dhibanayaalka ee tillaabo kastoo military weliba musiibo kiitaa dadka rayidka eh welibana qasabe in hogaamiyaalka amarahayaan howlgalada militariga in marwalba aragana amaba fiirsadana muuqaalada argagaxa leh ee shacabka reer suuriya go-aanka madawiine donald j trump yowse ciidamada kukusaari suuriya yo welibaa tilmaamay dagaalka dhammaadkan dhahayna oo dhaliy in dowladda turkiga iyo ciidamo dirta dalkaasay markiisu maraykan ka fadi intiisu hubaya tobnaan tababarana si kurdiyiinta suuriya iyo dagaalmayaalka carabta ee weliba kuwarqobeena dhibaatada ka dhalada korta arrintaasi iyo koytii dad gacansaara leh kurdiyiinta iyo kaashadaayana buurta nato oo turkiga ka koytii iyoona aqoonsadeen argagixisa dhugunsuyaal warkii hamiin washington dareertan idaacadda warsane magaalada tambaydhow antaninkaagiya warka waliba saaray bilaal hilaal sheekh su-aab anoo ee maxamuduun maxamed cabdulaahi faransaasina dareeryahay warkanimida intiinuletawada ku kulmaan weliba sinka tabaanee sidaasi oo amaanaallah asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu